بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحب يالا ميل كستي سين روغدان يو سيكستو نين ديغاي تان waliba hawada siin kulana hamiin fayla ha ka dhowaada barnaamijka kulanka warsan oo hamiin kastaba wakhtidan oo kale isinku dhugansataan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo markii laku reeb hamiignimada jimaana bahaasu sabtan iyo hagalaas qodobada oo ka barnaamijka kulanka warsan hoo ilaahay awoodila laku helaysan ka dheega doontan oo naga socdaalena siinkahay waliba ku mid aha siin shaqeeyana siinla shaqeeyan waana siinku shaqeeyana sidaas waliba eray taliyaga ciidamada ilaalada wadooyinka gobolka baay oo la hadlaaya idaacadda warsan ee magaalada baydhabo haddaba maysheni intiius hadalkaasi sheega taliyaga ciidanka taraafikada jidadka beledka baydhabo oo ka barnaamijka kulanka warsan ya ka dheega doonta saas oo kale walibaysan dheega doontana maamulka gobolka bokool iyo kan degmada xudur iyo waliba geeka degmada xudurka qobodana kulun yoonka aransadaayansadii dhowaan la bilaaban lahay furowka degmooyinka gobolka bokool ee go'doonsan haddaba may sheeni in maamulka afarsina meela si roogi isu furu ay wadooyinka xidligan uuse sheeganti wadooyinka isu furu doon oo ka barnaamijka kulunka warsan ya ka dheega doonta saas oo kale waliba siinkahayne barnaamijka kulunka ay siinuku ku bogda doontana maamulka degmada baydhabo oo beeni inti isbaare sharci dore ee taalla magaalada baydhabo waana sheegi intii oo ka shaqeeya hayan dadaalo ka eedinsadii weelala magaalada reedlahanka naga lahay haddaba ma isheeni inti maamulka hata arrintaasi isuku hadala ma dhaba anti jirta isbaare sharci dore ee taala bakin iyo magaalada baydhabo intan dhaxayta barnaamijka kulanka warsan ya oo ka faaqiida doon saas oo kale welibaysan dheega doontana maxkamadda ciidanka oo xukunti rega usaka jari muwaadin soomaaliyeed oo haysada dhalashada ruushka haddaba may ku mid hayeen raggaasi la xukumay oo ka barnaamijka kulanka warsan ya si tooseenka dheega doonta gudoomiyaal degmo oo ha ku tabi deegaanadii oo maamulayeen maysheni anti atabi deegaanadii oo haas ku kutabaan barnaamijka kulanka warsan iyo qaybkuway waana ka dheega doontaan maamulka gobolka banaadirna waliba ku hadlay mideeyowka howlgallada ammaanka caasimadda beledka muqdisho laka xaqiijiyow maysheen inti maamulka gobolka banaadir hataa arrintaasi isu ku hadal oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheega doontaan barnaamijka waliba hasiin saaray waana siinla dareeri doone anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxamed soomaala dhinaga farsamadana waliba galan fiinyisii doone saaxiibkayga maxamuud cali gaabshaa qodobadaas iyo qodobo kale uun hoosiin dhikaan iyo barnaamijka ka dheega doonta ha ka dhowaada mar kale iyo mar kale barnaamijka kulanka warsan hamiignimo khamiis baahaytuu jimaaniya hagalahayta taarikhdan iyo ka eedanta lamada bila ogosto ee sanadka labada kun tumun iyo siyeedka saaxiibayaal magaagay socdaalu idaacaddu warsan u farsamada d j gaabshaaw waliba hawada siinku lana hamiin fayla aalada satarletiyo life streamkana siinka daroy si toosa niinku dheegaaytan hatana wali siinku la hadlaaya siyeetun iyo siyeed dhibic lama waliba sanglaajimaa fayla hamiin fayla kulun fayla saaxiib yaal meelkasiisin adduunyada ku roogdan ku bilaaboy taliska taraafikada jidadka gobolka baay ya waliba uuse sheegay inti in shaqeeyi doon la shaqeeyi doon waanu ku shaqeeyi doona bajaajlayda iyo baabuurta magaalada baydhabo ka howlgalaya taliyaga taraafikada ciidanka ilaalada wadooyinka ama jidadka madow mukhtaar madagaduud oo la hadlay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo yo waliba uuse sheegay intii bajaajada hata bosteejooyin johor lahaku rori waana ilaa amar damben bosteejinlana suubi doon usugona taasi ka tilmaamay dhibaatiyo ka abuureen shacabka hataba waraysi idaacadda warsan oo kala weeldhati iyo waliba use kuku jawaabay sidatan bismillahi raxmaani raxiim marka hore sosalaamoa dhammaan idaada warsan mas-uuliintii sar iyo mas-uuliintii hoose shaqaalada iyo boqolkiiba afartaasiin kasalaamoa waxa duubsanaan iyo bahalogan oo bajaajay raw dhibaato badan dhibaato badan ilaahay le dadkadiib oo dhibaato ilaahay la wedeeyay laakiin dadlaanka sababi iyo dadka sooma iyago mata kahaayan mal sheego kore dama dama gudeero kore maalkudamaam kore walaya oo muddo kahaayan anin haata ma sheego kore sababtoe lakiyo kadhajaro ama isbitaalka seedo ama miilkarkale la ogaabahaye ilaahay azza wajalahay sidaatii oo dhibaatadii oo iin ete dhimashadii oo nan soonte laakiin dhibaato badan haddaad kahaayan
bajaajyada dabcan wali kaala saa-in iyo iyo in dadka holfududeeyaha bulshada masaakiinta iyo haan hantada gaban hantaba iyadan isticmaalayan may dhibaato noocee kahayta bulshada ilan maadaama iyo dhinigaas fursadan sii hay horta dhibaatada bulsho kaayto baan iska sheekoy qodobo boqol ii siyeeto ii dhowr boqol bajaaj daawa liis inta jarta lama sida boqol iyo afartan oo yaa dilin liiska inta jarta antaas madisaasee oo bajaajay sababtee laakweeli ilaahay isku dilaya sababtee bajaajay laakweeli isbitaalka majaalaasee intaas ole isbitaalka iyo meel wal injiisa arkaan taasoo sababtay dadka bajaajiyeed oo iyaal yareere oo tan daroogo isticmaalo oo hooban doobis hasuraan walban dadkal dareemana qofa horta roogay qofanti ogaraan sababta saasa kuweel midisa sunaran ee taas masuuliyad reer koonfurta ama wasiirka gaadiid kaato ama masuuliyad kale haato midbiri haato ama gobol degmaato kaleelan fadeedi wayna ku aanteeyay aran kullu ku diyo bajaaj kasba oo leesan leelan laba tokeer mina go'aanshe lideri arintaas weyn wanaagsan meelfeelan maro insha Allah taala oo bilaayay marka dhinaga kale muddooyinka damboy bajaaj wali lagu mamnuucay gudaha magaalada intii gale ee daban taas may sheegin taas way sheegnay nafta taaba bil wala laga soo maarto saw ee bajaaj wali taas taayno magaalada magaalada gale oo aad dareerasa inta ay joog sheegnay in sarafna ay laqan adoo loo qaalay taxal saaqi jiraati taasaawiye qabaatada majoon aragnis way isbay ee gulugu aan siday walaay masuul oo ambalan si majoro tanka badan tabay loo badilin iskoo ila miisid kullu iskoo oo mas-uuliyiinta bajaajinta lemiiskooda way la go-aansaday ani angaan la gudub angaan la sababta oo masaxadla ku fiiri anti adilaasihi anti daligooya soo badati masaxadla ku fiiri ciidanan lan waali nabadgelin lan waali wallahi ina intaad soo hadlay eedigeed hata kuley dadka madina la maraa nagati suuqa ku deeyo shoole nagadi yoona danaysa soo hayaan gaari gacankana danaysa yoon danaysa waan wasku danaysa laakiin dadweynihii hadda safaa idanka jarta taliya daban bajaaj markii lagu hadalo magaalada baydhabo haka badati daban jare koran dhibaatooyinkaada sheegdi dhinaga kale waliba kumamnuucadana busteejooyinkii bajaaja lagu rahay jahwareer iyo arqalad kale maka aha shacabka magaalada baydhabo makee makee qofto hadii hadii bajaaji gudubasii galaayan qofa hadiisu bajaaji saarinya intii saca isu bajaaji mayle data kale jaraay inta atama dib banaanka shaqaada intaasaan fudud laakiin lutisiaba meel ku mooda un lahayna والفوجات ساعتها ولا نصوبي أنت عن ظهر نصوبي ليش أنا نقول إن الإلهي نحميس وهذا كون نفسي أتنا وإن شاء الله تعالى أتنا وين دذاك صوص ساعتها لما لي من البيع إذا مدن نبتجريد أو إن شاء الله سنين ست دول ثلاثة كده نبتسويد هذا يظن إن شاء الله سنين إذا مدن أوتنا أو نبتجريد ولا كاهي تاتي تبدأ عارفة نفسي لا يبدأ عارفة ولا يوضع من الكلاكاي وعن يلا نبتجريد haddana waa idan gooyohay deesan adin gooyohay deesan kaaso atigulaba meelfaylan iyo maraas bajaaji meelfaylan iyo maraas inuu labaatanin gooyaan waldaro way sanin gooyaan caafimaadkii dugsiga lasbaalki lanjirin nilani gooyaan walaa dhama deediyeela guulin ku deeni waan ku guulaysin haddana insha allahu tacaala wala wajha waaye rankyato koofiyan koyn oo leesan aan goosan manoofaq baa kooyo lahatana oo bilaaysa dhanka busteejada oo kale ee qorshada siinka jarta inaysan bajaaj busteejo caan ee oo la kasoo isan suu bidan intii meel kasta iyo seet isan ku rortan markii laa ku gudub maya tan iyo hadda kuley qorshada hadda gula jeeda la ku sheego doona laakiin ma jiro hadduu irafaan muddo banaanee la jeeyay irafadi dadku isku dadkoo leh tan iyo reeskoodii halkee bajaajyan taasoo goota kanoota aawidee siyoona kadanaya sidaan umatan lan kadanaya aawidee ya banaanka dheer lan koruwaay kiyato wala qaado hagaade bakaarka ku qaade waan qaade boosooyaha sideeka sida ay maayo banaanka ee hobel jey dabaateenka jeerka unan dadweynaha baa sunani waan kuley waan shagayno waan shagayno waan ku shagayno fadaan dadweynaha insha allahu taala bilaahi min hudiin dadku walaalada iyo dheegahay waan sheegahay iyadoo ka ganacsiyin iyo aan daneeho aan maa nafaan ma daneeso aan la qordiiska dareera waana ilkaasi ku meel qoran eedan kaayna laakiin dadweynaha ama qofka oryaanka ama qofka doge ama qofka oo xaamalada ilaadeen pensaaranta wala un danaan gasiyo yoon saasaan u adeeg may ayna ernay nabadgelin iyo walaasaba awtidiyo ayna ernay nabadgelin iyo danay oo aynu hooba leer maadaama isdaata adiil ogda aniin oga bulshadana ogda daban yaeto bajaaj ilo koowaad bulshada dhaqaale naga toy dhini kasta naga toy oo laftirkiinba dhaqaalaha siin ku galaay maysan daba dhikay maalin kasta bajaaj intu ku roor intu indiid leesan shan kidhi may sheeni inaysan daba dhikadaan والله ولا قد انا تنفسي يا قاده نفسي انا تهب ما ما تجمعها قاده انا ويدي انا طرافه كده هرو طرافه كده سوق meelo meelbana meelo seeda kun seeda boqol iyo seeda kun baaburo kaxray korto meelo roog asano bana kuba baabur haqaado idilay koo el kor iday meelana ministo shaniyay idayna badkoogin ama meelo saldhiga laygal ama dimensionka laygal weel kor laakiin walowna jibtan ka roorohayno madandabelisi waa na dadweynahan daneehoayn unama danaysadaan dadweynahan daneehan horbakeenka sheey qofka waayeelka qofka tabar doron qofka madareero korna qofka oryaanka dantun daneehoayn dadka sigeewa amase wala kala laabaya anke hadii meel qarax la ku dhii meel lakshal bad badan wala wala undana dadweynaha maay maay u naftaan band badan ay soo saartaan oo wala san waya bajaaj baabuurta kale ee magaalada daraaran may ku kuduwanta way ku kuduwanta baabuurta kale baabuurta kale horta bajaaj bajaaj ka taqriir way ranta kun ya kun shambo iyo kun di bowli meelaasu baabuurta kale jita qaadaan jita toosan ku meelaan meela tag seen madadi gordaas ku dhii meelaa ka dhagawaase waan ka dhajeer lan wiriyata للبلغة من مرات بدات سيدي اللي كان ولا حبلي اللي كان ولا حبلي اللي كان ولا تاساويلي dadweynaha ama dadka umata baydowka noolan argayn anigoon bajaajon korkoosinayn sheekan korkoosinayn hoon daneeyana wil hoban iskulaafna walaa ku halaawe unuun bay go-aanka inay unuunan dhaafna dadweynahan danayn yoonan daneyn haddii un iskulaafna lami meelise dimeelga fameel yoonisa kooyaan meela wala ku dhii doona haddii wala ku dhiyan meelanka dhamal koorto meelamasa walka jeeri koraan taasaawiya weena ilil tartiib saasawiyan niisasas inuu milishaljey baydhabo daban tiradaada sheegdi bajaaj waa tiro eedan badan daban dhinaga kale markii lan fiiri shilalkana lukuyaaba in baabuurtukela kuku badanta laakiin dhaqaalo iyo hagiliya hayta magaalada baydhabo iyo maamulka laftirkiinisin mas-uulka kuetin markii lan fiiri daban way kaalay in baabuurtu ku badanto waayo maalmo ku dib afar maalmood bajaaj markii shaqeyto way argaane in maamulka meelka hareeyaay maylan haysad labaatan dollara lan haysad baabuurto kale sifooyinka bajaaja maylan mar sii waayo ilan bajaaji maadaama nololi bini aadamka iyo qayb kunagati maya sheekala saasna sheekala saasna labaatan dollar qofna man qobsada kor waylan qobsada kore wala hooba seejo gofan wala hor dalkasta horta seebadeen waxaa la hadal hadalka naftikiisa seebadeen walkasan hoob seebjo gofan shala galayaan baabulka labaatan dollar la qaaday luguraw leebayna maanka seedohay انت الدنيا والرقاريان والكاس والقواعد ولا خبشوا اساد يقفان والقناعي ولا بيب ولا لقو قبر جري اي مساج جري جري ميلا لي جري جري ونو ساحتان بمولا هاين يو غدا جو ان ليله تروح ان اسن اسكر هاين ما شاءت ساعت سيوا سامه marka waa jeeshe waxa xaalada sidaas u taayaan ee on gabiinaha aan degaalo hayn waan shaqeeyo hayn waan ku shaqeeyo hayn waan la shaqeeyo hayn insha Allah taala wiilba wajeelna in wala goban akan wala goban akan tu wala goban nabadgelyo ilaahay soo faray nabadgelyo ka sugan dare waxaan maay bajaala jirada maniyataran baaburka kale saaso meel gaad doon suran saaday weeran laakiin hadee badareen korto makat makinsheek makinsheek iyo bajaa suran jeeyay leege surmaati laga jaray dareen korto dekuli saasa ee fiyan jeey way dhinaga kale markii uu naandagana ee jaliye ee way maamulaas ciidanka ilaalada ee wadooyinka ee gobolka baay iyo maamulaas ee dhinaga kale wali jirta ee baabuurta oo dadka mas-uuliyiinta ay wadadaan daban ma isticmaalayaan wadooyinka dadka shacabka ay isticmaalayaan qorshooyinka jarta in madaxda laftirka isticmaalaan wadooyinka dadka rayidka isticmaalayaan maadaama darawaliinta qaar wadiyo on lahayna maraayaan oo hatan la mas-uulaysidaan horta in mas-uuli mas-uul dooramaata gobolkan boqbay dheeraw oo koonfur galbeed ilaahay ku soo madaxweynaha shariif xasan sheegaadan yaanka sare shariif xasan sheegaadan naftiis ku aqbalaan maan ku akhisadaan أنا قالت سوق يوم يلقى بسرن سوق يوم شرق قرده لا شرق قرده أنا ما لرجع وقال كسب وقال سوري بقي هذا شيء هذا شيء جو بفان شرق قرده شرق قال يقول كلام وفقط هو شرق يجري أم الدنيا قال وقال هذا لما ينقصي فيه لما يكلب لكن ده كي هو ينقذنا هذا بقر راسه يلي ميلان كذا شيء وأنا كذا شيء وأنا كذا يسوي كذا شيء لكن شيء أتمنى لو بشوف هذا فلان ما إيه ويشين شيء وهاي هذا كلام ميلان كلنا نقوله بمعنى والآن بولاي بابوره أو شيخ لغو ولا بابوره شيخ لغو ميل مكو كويان وسكاي من الليجين لكن شرد بعد بدين كده بعد ككسب بتكسل كوي لك قالان ماي بابور بابور هي من وي وي maadaama isku sharciisan ka qaadasan daban wali jirtay ciidamo oo ero baabuur shacab oo isan wado qaldan isan ka aragdan ganaaha mise saldhiga jeeytana jiran jare lan hata yaraato mas-uuliyiinta koonfur galbeed kumid ama dowladda federaalka oo isin seed qaldan maray oo xabsiga dhigdanoo ama ganaha ku qaadeen horta dadka dadka dadka dadka koonfur galbeed la dhamaa qof kastaba oo bis mas-uulay laakiin mas-uulka ilanka mas-uulka gaasha waa manisin maayaan dambigana dambigana gala qoran laakiin kuma soo maleysay maayan hatana doomad habsada ee seebu anaa saan meejar seem dooseeto ku fayra dadki meele baabursho kiriin dadoob malaagine ama tinyaale ama gudoomiyaale meele baabursho kiriin marka ona dadka horbakin gashay sharaga lankasal qodo doon sharaga fahmi kuyin madaxweynagana si aqoonsan sharaga bisgala madii hada kulay bada maadaama wadinku sidan saray raafay lankafiisay maayan lanqalla lanki sharaga qobada shariga yaka gaado noo bilaay karaan waa hagaag dhugunsadayaakaas waliba hayay taliyaga ciidanka ilaalada wadooyinka gobolka baay oo qadka taleefonka idaacadda warsan si toosa idinkuku warmaay mudane eedan maadsanta
daynab how inta kukoytimay daarudawa hosbitaalnimay daayradin intan jeed daarudawa hosbital usumay daarudawa hostal leyli lema ifola isbitaal daawan yaaluwamay way diin dirikow diinlay bilaawshaba doohay doowalkiin taraw haaya damiinima lanki diidow dugsi galay safar lanki ka daaytano hunguri weydiisadey cudur lanki iska dareemano deeroy daarudawa hosbitaal dadaal waljarwa ilow ka daramowkana alla iskule da'yar i bilaan dogow i eriirdhatiyo busho walaagi dadbakadhiyow wal alla diidimaa udurada guud kulisho walsiinkuku daaweeye ankudayma doronaateen daarudawa hosbitaal doctor aluunle ilmisay alla deersiyey waaye aragnimo ka darsidi doctor maxamed abshiraa meeleg diyaarkinka ee iyo weliba indhomalkii dayaayo gaallangnamaykii dadaaro kumbuyuutaro caalami ah oo jirooda degdeg ka sheegayan sida altrasom baichemistry ikan sheybaarka c b c ya meeleg diyaarkinka ee horay indeera daarudawa hosbitaal daarudawa hosbital
waa hagaag saaxiibayaal meel kastiisin roogdan iyo si kastoo nindhegaytan waliba hawada siinkule hamiin fayla barnaamijka oo ku waliba hasiin saaray waanantan siinkule dareeryahae anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxamed socdaala dhinaga farsamadana saaxiibkayga gaabshaa galan wiin oo si ay walibana san laha seetun isee dhibic lamaya hata si toos ayin kula dareertan dadka dalka banaanjay rogan waliba oo la dareerana aalada satarleedka iyo life streamka waliba san laha jimaa fayla hamiin fayla maamulka gobolka bokool iyo kan degmada xudur waliba geeki iyo gobodeena degmada xudur kulun iyo sheegeen inti ka furi doonaan jidadka degmooyinkaas gobolka bokool oo go-doonsan gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka bokool oo la hadlay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo yo waliba sheegay inti geek iyo weeldadan kulun arrintaasi lunku hadlayay isla maraxantaasna iyo dhowaan bilaaba doonaan howlgalla jidadkaasi laka furow haddaba master snag oo arrintaasi iyo arrimo kale inku warmi waliba hadaljay ku mid tahay okay bismillahi raxmaani raxiim marka hore raadio warsan eedan mahadsantiin guud ahaan madaanu ku hadala soomaaliya mayku jira qorshe guud oo dalka lakala dagaalamo kooxda nabadiidka gobolka bokoolna may ku mid yaha maamul goboleedka koonfur galbeed iyo dowladda federaalka intaba ku tusiyey qorshahaasi oo guud gar yaatana qorshe maamul maamul gobol ahaan unamayka talagalnay in wadooyinka wadooyinka dhaqsiga badamafur abaabulkaasi u socda waana insha allah mardhow ay ka guulaysa hog ilaahayada waayahay kulunkan may xilligan ha ka beegi in isan qobatan okay mar walbana barnaamijkana may ka salaysayaan la dagaalanka kooxda nabaddiidka oo dhibaato ka ahayn shacabka soomaaliyeed meel ka filoodan gaar ahaan shacabka bakool sidiisin ku warqabta bakool may ku koobayaha shan degni ku koobani shanta degna sada degni hata magaalada waxur ku ah inta kale may go-doonka ku jiraan intan marka nimankaasi oo go-doonka nimankaasi ummadda baabiyohay oo go-dooniyey oo dhuuntuqoodadii in la dagaalamo xoog wadadooda kukufura في الوقت الحاضر مناصرة دولة الصومالية دولة كونفك أيضا باقة سهجيديا ونين باقة سهل جريان هو بلا يدم وايا kulanka ma isin oo maamulkii gobolkii iyo kii degmada iyo saraakiisha ciidanka dowladda federaalka iyo xaanka oo fur galbeeda qobaday mise wayba qaybsiin ku hayay ciidanka Ethiopia ee rooga degmada xudur maya maamulka maamulka koonfur galbeed iyo maamulka gobolka oo koonfur galbeed ku tirsan mar walba ciidanka Ethiopia walaaladaanu darisan mideen kaalmihii weyn hoob walaal badan ama fulo walna kula qowdaan laakiin hase go-aankan may qaaday maamulka gobolka waya marka kulunkan oo hata sheegdan inaysan ka furi doontaan wadooyinka go-doonsan ama wadooyinka langmaro korno oo degmada xudur laku go-doomiya intaysan furi doontaan marka qorshigaas goorme lakuwada intaysan bilawtaan insha allah sidanka dhafsi hadhow hadii lama isbuuc ku bacda ama isbuuc ku bacda insha allah barnaamijkaas weyn noo bilaaheeda waya degmooyinka xudur degmooyinka gobolka bokool ero inta badan manis gudubo koran sida suurtagalka nagada korta in xiligan isin wadooyinkaasi furtan okay una barnaamij waa usuusane balaan suusane qorshe soobani oo lakala dagaalamo kooxda nabadjiidka ah marka degmooyinka tubanayinka baranay waa xudur waajid waajid baydhabo marka ma iskaalabaane baydhabana iskaalabaana ciidanka waajid deegaanka xudur iskaalabaane markan qorshahan saasu insha allah waana furaan hoob ilaahay dhan xudur muddo fara badana roogdan waajid saas oo kale dowladda roogda marka weli muddooyinkii isin roogden way kacalase intiisin aan ku guulaysan intiisin wadooyinkaasi furtan xiligan maha siinka eedi mayse siinka dhali inaysan hata howlgalkaasi suubidan okay horta su-aal meelika jarto nafarkaana ma isweydiinay caqabadana hor surin ma waastaabikalta caqabadii ogaani caqabadu wala waa tabaabusaysi la-aan iyo walaayo logistica ee dhaman in laha dhamaystir insha allah yoon dhamaystir bay sugulayna hoob ilaahay adama marka fi lwaqti alxaadir mayna jirin la geliyey guud ahaan soomaaliya iyo dowladda koonfur galbeed oo abaabilkaasi wadimasaje nafarxas geliyay kalte tilaabo shalay isan qaadu waay tan gee ka suurtagal ee taa intiisan qaadan
fukohda nabadiiska meel badan ha haysadeen hatoo hadur magaalo madaxda gobolka bakool iyo waajid iyo degmada ceelberdoad xurniye nawaaxiga ilaa hata ilaa labaatan kilomitr socda koodna geelaa geliyo ku shaqeeya waan way seeda way marka inta dhammayna in la dhamaystiro qorshahanu marba tillaabe la qaade way dadka qaar oo inta badan aragow howlgallada ama joogitaanka ee deegaanada shabaab rooga in iyo qayb ku ete in isin laftirkiin baanfadaan intiisan tillaabo qaadan taas kumid ata qorshaha horta run ahaantii madina xisaabtan shabaabkii ka tabarusahaaye majaala baabacsiyi xaaladii oo ka dhaqamaayna waa isla fahmi xaaladii waa dhagar waa siyaasad waay meel dayacan lay geedeen iyo meel hanas abaabile lay geedeen taasna ku tabaabusaysan hoob ilaaheedan marka fursadii may waa hoob hadii geeka for example ciidan tire ee meellangara markiiba qurooreen laakiin hoob lanfadheeda hoob meel lanfadheeda has aruuriyaayan jari kuseenayan jubbooyinka kuseenayan ciidahan kuseenayan midiga kuseenayan galbiga kuseenayan meel walba kuseenayan yaaqii weerreen siisaas kadiina meelba ma infadheeda duurkada la galay kasay
kasay dadka qaar waliba aaminsanyina in degmo kasta dawladda roogdo oo sababtiya ka roogdona eto in iyo canshuurtasle bulshada ku qaadata mooye shuqul unkulayna sugowka ammaanka iyo furitaanka wadooyinka taa go-aan noo ay ku qabtan horta canshuurata la qaado saasan booni ma jirto dadkii dalkiiba hogaamiyo canshuurtada ku qaado fadhiyo dhanba tuulooyinka waay tuulooyinkana may haysadeen kooxda nabadjiidka haysadeen ansuraafigeeka la tilmaamo qoro way qaadeen leeraw ma jirto hadiyadaasee dowladda koonfur galbeedna barnaamijkaas mahaninjeedina ama walaa ansurtada qaado fadhe maninjeedna taasiilaad oo dadnamaha la weynimaahayn wal oo hati geeka officially ah si socda ma jiraan xudur xillo badan iyo roogdan daban muddada isin roogdanna wayba anto badan isin sheegasana in eto magaalo madaxda dhanka amniga gobolka bokool magaalo madaxda yaan eto hatana waliba isin gacanta wada haytana in maadaama baydhabo caasimadii kumeerigaarka eto baraawo caasimadii koonfur galbeed eto in isiina lasii magacaabo caasimada ammaanka hoonan qaldanayna sida isin hata rajeeya haytan qorshigaas letina aboodas letina lasiinka magacaabo qorshigaas xudurse aboode okay lamada kun tuniyo afartiiyo magaalo madaxda gobolka bakool ama gaar ahaan degmada waajib iyo xudur iyo la orey ilaa hato magaalo madaxda gobolka bakool dibig horshaysan iyo qarax wal ku dhimi jiraan taasina may ku kootay wada shaqaynta eedaha amniga iyo bulshada ka dhaqan gobolka iyo maamulka isla shaqeeyaan ka dhiidi macna taas dadaashe wala soobiyey waan way soobiyey wada shaqaynta ka qoy waya afar sin iyo bilooyin iyo si rasmi degmada xudur galantaanka haytan may ka guulaysateen mayse siin dhiman may horumar ay kasoo bideen okay haddii ada xudur magaalo madaxdaha weligeed afartii sano inkoodi mashaariic fara badan la ku fuliyey mashaariicdaasi oo dhinaca development ee horumarinta eh tan kala abaartaasi laha maraayo in ilaahay ku sogka maamulka iyo heegaha samafalka ee ku howlgalow iyo badbaadiyo ummada oobaba magaalo madaxda gobolka bakool ada kuhaysan geedka ofiise iyo meelo lagu shaqeeyo haddii isbitaal nagala fadiyo haddii barnaamijyo dhalinyarada sportiska walaa nagala fadhen kulli xarumo iyo walaa langdhisi marka magaalada in afartii sano ana roogni iyo sanayaalkii al-shabaab rogooban difference intiin dhahaya in bulshada dareemo korana dareemana in horumarka afartan sano aan ka tallaabsano waya markaan dhinacanka nagada ee kulankii geekiisan weldertang ee kamarta qaadana ee xubno ku dareera maamulka gobolka baay iyo maamulka degmada baydhabo iyo maamulka degmada waajid ee gobolka bokool oo xilligan isan sheegdan intiisan wadooyin dhawaan furo doontaan horta horta degmada waajid waa degmo gobolka bokool ku tirsan waayo wada shaqayn badan oo dhahaysa mar walbana wada xiriirana iyaga ciidanka iyo walaa iyo maamulka meelahooga iyon wada shaqayn failinoo dhahaysa mar walbana isku warqama waan isogna gobolka baayna waa de xarunta kumeel gaarka gobolka koonfur galbeed waayo mar walba wasiirka amniga iyo walaaha kulle wada xiriiraan barnaamijyada barnaamij ilaa koonfur galbeed ilaa federaalka iska hirmaan waaya marka qorshe noocan eh oo geekiisan qorshadan noocan oo kale eh oo geekiisan kulinjeyka weelatan degmada xudur markii laaku godobo degmada xudur wali rooge ciidan sadagarab eh markii laku hadal koonfur galbeed dowladda federaalka iyo ciidankii wadaadkii sheekh mukhtaar robo cali abu mansuur ciidamadaas howlgal qaab nooce an qaado koran maadaama jaha shal duwan iyo ku dareeraan okay horta ciidamada hal fikirna wada qabaan kulliga isku mid waa isku ujeedo isku hadaf waaye kulliga hadafkiiya mid wal waa la dagaalanka argagaxsada kooxdana dadidka umadirdaas in la dagaalamo marka wada shaqaynta in loo dhahay waana madila howlgala kulli waa isla howlgala maadaama isku hadaf ku cidno anka dambeyntii xudur muddo fara badan maamulaasan oo afar san iyo bilooyin waliba lanjeeda sanadkii shanaad maadaama adna muddooyin xilligaas oo dhan aad ahayd guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka bocool may qorshee siin degsan walin haytana dadkii codkii golaha deegaanka kakooy maadaama isingati may qorshee siin degan xilligan ilaahan waa inaan qorshaysana in la dagaalino kooxda nabadiidka umadada kawaayigelina kooxda nabadiidka in dalka qarabaada horumarka dalka ay horsuliyiin qorshaha mar walbana ka fikiraan walwasiil la dagaalama fadi kooxda nabadiidka waa hagaag dhuwansadayaelkaas walibahaya cabdulaahi maxamed nuur isneeg gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka bokool oo qadka taleefonkii idaacadda warsan si toosa inku warmay mudane eeda maadsanta okay idaacadda shiina maadsantay
xarunta daawada geedo duwa daruuranii gubatay deed alila helay way durdursadeehe duwa shifaa'ullaawa daa'inkayniysaani udur walba lukooka daawaya bulsoon diigsada dantiinaka jarte xarunta duwa shifaa'ullah cudurrada lakooka daawaya wayba ku mid ahaa sida jinaga dhaawtis sixir buryowka ayuumanaaska umulsawiyaanka dhiigdareeraga aadilahawka mandhuuraga manka bararaw dhalmalaanta caadida la waaye waswaaska mundurmalaanta laguhurowka eradhuuraga lafadhuuriyowka intaasi weliba inku badan iyo lakooka daawaye ho alla andiidnaba xarunta diwa shifaa'ulla xarunta diwa shifaa'ulla udure lakooka daawayaw ballaha koo korma eh way baa ku mid ahaa udure meedle lakooka daawayaw sida bushumagelka
waa hagaag saaxiib yaal weli waliba bartamo onka jarne barnaamijka kulanka warsan oo oo kusiinku kooyahay seetun iseed dhibe lama aalada satarleedka iyo live streamkana si toosaan kula dareertan saaxiib yaal maamulka degmada baydhabo waliba u beeniyey anti isbaare sharci dore ee taala anti aan dhexayta kontaroolka baking iyo magaalada baydhabo xilla bulshada ka nool magaalada baydhabo arrintaasi eedan hadal hayti gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka degmada baydhabo master aadan cali aadan carab yo waliba la xiriirtay idaacadda warsan xillaha bahaayananti isbaare sharci dore baking iyo magaalada baydhabo taala walin usuku ku jawaabay sida tan bismillahi raxmaan raxiim senato walaalow iyadaa umahadsantay idaacadda warsan iyo shaqaalo jeedo madii walyar ana kutaabada runtii isbaaro oo hata maamulka aqoonsanayna kale oo habatiima jarta runtii wadadan oo afgooy iyo baydhaban dhahayta meel oo walmagafaliley hata zaa'ideen tuugo badan oo muddo dhacas hata zaa'idii jarta tan kale hadee doynoona ciidanka dowladda rooga buurna ciidanka dowladda rooga marka baydhabo hata runtii hadee maamulka wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda maamulka dowladda hoose walhaynahan shuurgaadahay majara haddee maalamo hadalhayn badan oo oo bulshada kadhaguuhaya jara arantiyahayti aran oo wayhaytay safudud liin hadal hayahayti marka hatu walba dhibaatay maku jaraan laakiin runtii wali rajeena tan kale afgooyii bay dhown dhahayta hadee inii way taawiyaanaha madaxweynaha dowladda koonfur galbeed iyo maamulka guud ahaanba oo u statetanka sareeya inii arrintii isu dhagala doono si degdega waliinku ubal doono rajeena markaad wali sheegday in hadal oo bulshada inta badan hadal haayeen dabcan waliba daliil eh in eh, baking melin kasow eh, isbaara aha ka kororti oo sida la sheegay gaadiidlayda lacaga beesalonku qaado taas may ku leetiin marka mise wayba ka tilmaamahaytan walmuka jiraan iyadaa maas inta bakin alantarkin sheegay ba way haytay wal yar yar oo ganacsatada gudaajiya kuru dhaheey oo ganacsatada geekor iyo arti madi dowladda hoose nanshuurtiya qaadadaasi wasaaradda maaliyadda nanshuurtiya madyana qaadadaasi wali jaray nimankan oo guddiga oo oo ganacsatada oo wadadan oo andhahayta mooda mooda iyo baydhow dhati oo iidan humaytay baawrta ama ka dhigooda jareen ama ka gudoomi jareen oo iladaysanaayti ganacsatada ini suubsato meelahayo ha go-aansadeen iyo contribution isa saareen baawrta isa saareen jareen yay jarti tan oo awdinglionay baydhown dhahayton yan filamada yaana jarti markaasaas darti e ganacsatada walyar harantii maadaama jidki tuugi iyo walaka zaa'ideen walaagini ku rabeena walaagi dhaafneen markii walaaw yar arada wadooyinka la furfuro walay kalawna isku qaadanaan isku qaadanaan ugaawa hayti hadal hayntaasa jartay markaas gobsidaasi lama af amal oo oo walaan way qaaday may qaadaw amal eh oo oo ganacsatada gudaad yeeji jarti marka arrintii dambe maamul ahaan dhagalni arrintii halini war hata baydhow oo meel raay wasaaradda eh, ma- maaliyadda iyo dowladda hoosan hayna oo tigeeta walla qaadahay ma jaraan asbaaro kale oo hata baydhow yaallo ama haka ku rutiina ma jarto Eh, dhinacaas markiuna ha ku gudubna eh, dhanka nadaafadda oo kale wali kaalase magaalada baydhabo antiya ka jarta meelo unka nadaafad xun eh, markii la fiiri wadooyinka qaa- jididka qaar iyo buundadii oo isha baydhabo lankasaayo oo baaliya markaada maraas ee daban ada dareema korta in iyo ka jarta nadaafad xuma maamulka maanku qorshaysan taas in adeerow aada ogdo ee doctor ta sii teeba bani aadamka madiuse dalka markaasay rooga systemka lanka ka dhajara in lanka madaas banaanka ku rooga lanka banaanka ku rooga inta badan ambaariyowshay badan lanka systemka madaas ka dhajaro dhiiba ku ena dadaalshay iyo sidii walaalna weelo fadi iyo inta badan yo kahowlanaade marka wali jara hadda oo madi meelay geeka adag nadaafida maqrabkii baydhow dadweynaha baydhow runtii bilicida magaalada ee way wahaa magaalo liinka dhagadaane sidoo haada kortama magaalada ka dhagadaw wali la faday dadyeeba haddii bilicida iyo fahansimin walaya anfacaasa lanka haddii gurihii sheeleysu nadiifisadaa magaaladii dhatiimay maamulkii waa ka leeraha walay argaw gashana jidkida tista ka warta dhibaatadii walata un haddee ogdiin afar iyo labaatan saac buundooyinka amaduun ooka geeka ku hoolgaan salaado gaarigayaal oo intaa kaas gaariga la kadeediyey walba marba walanku qaadna nasliinkool galne laka aale marka haddee way waha ilada walinoo haystay waa i gelin badan iyo dadaal badan na suubini marka iladaasi way arkoreen dhinaca dadweynaha dadka oo kha- ee, qashanka meeladaay oo dukaame gadaw ama miilo oo mugaayaalka gadaw iyo wali lafaday intiyo miilo ka dhuraan lankiyo iyo walsiyaayaan ini meel magaalada kubahsan oo gudutiyaale dhinaga rasuulka iyo gudalata dhinaca maanyafolka iyo gudalata marka dadkiya aan fahansanayna bilicda magaalada faa'iidadii lata aan fahansanayna marka ilada dhinaca way way arkoreha maamulka dadaal badan awel haddii shiidagoo meelo jidkodhatis yaalo maamulka shiidan mayn baruwaylelero lang muwaadane shiidan dagadhoay misbaawraas wakanagdeerha oo baraun lahayna marka iyada kastoo ilada way arkoreha dhinaca dadweynaha waryar way way- ma fahansan baliyada magaalada marka ilada yar yaroo jartaa sumuujima magaalada maamulka afar iyo labaatanka wali ku shaqaysaday baliyada magaalada horumar laynka subaysaday caasimadii oo kumeelgaarkii koonfur galbeed ah wayahay eh, marka wali an fahamay in amarkiisan biidan inta badan eh, anan fulaana sidii madaxa amar biidi oo kale ee hadde way wahaa fule awaamiirtu wali wahan langmadaasgashin hadhakii hadii laahiri ama tallaabo laku qaadayso markale mahadhakaw laakiin kumanaan kuma degdhin oo milyan qofa degdhin bay dhow marka hadde wali ogaadase kanadjeeka hirti baramadiusan kanagna ko kaleba koe marka dadkiya way ambaahiina waa ay geliin oo inta badan muddo qaadadaas waa ay geliinta si ay ka fahmayaan markun balida magaalada ka fahmayaan in la sasuubiyo la buraarijiinay lay tirinta maayo awaamiir diida kalena ma kasafayi kor waye jarana dad intiisan siidan wacyigelin isla maraxantaasna han bandhigdan oo arintaasi ka madax adeegay meelna wal haka deedyayo isan habsiga inta habteen jarte wali jaraha guddiga oo oo un hata suubiyaha inoo jaro oo hogayaa dowladda hoose haddii harii doono oo ku shaqeeyi doono dowladda hoose in la shaqeeyo oo fadhiista faa'iidooyka eh marka wali rajeynaya guddigaasi imatiisu kooya iyo ololo badan iyo waayigelin badan iyo walbadan suubyaan oo hogayaa dowladda hoose haddii harii dhiibta oo faa'iidooyka marka wali rajeynaya insha allahu inii heligaasi iyo walbadan oo isku bedeli doonaan dadkoo miiro walaakantoya laakiin inta badan buundooyinka way roogeen dad oo dowladdaas jeetay oo ilaaliya jar ilaalaalidina baslaaqaqooda absaga dhintaabe waana meenaqay wali wali oo madaasay oo wali mutaysadayyihiin ganaaha oo ama xarig oo muddo ee mutaysaday marka saas darteed lankii baleeda magaalada dhow oo iniisa ka safado marka taasaaso ganacsatada iyo dadka magaalada baydhabo rooga wali sheegeen in baasiyo kabiyaayan ee nadaafada waana maamulka siyaayan marka godoomiye mays ere koro qaabkiyo beesada in biyahayan maamulka bulshada manka faa'iideeyahayo beesadaas wali lan isticmaalahay dana kale inadaro hortafayla tirintaa way jartaa canshuur oo canshuura laku qaadahay dadka canshuurta sidoo laku qaadahay adeegyo kala duwan oo hadba geedka baydhawanti canshuurtan la qaada in ti oo dhowr gurule ka dhiso mase hal meel madaasiima e geedka wadada milooyar oo xaafado dhibkumada embahma waa la kuweele geeshi arrimo oo dangud ee meele waa laka gade geeshi howlo kala duwan waa laka fuliye marka dadkana weliba ahaan lankiiba canshuurtana sadiisaada haytay oo lankiiba boqolkiiba hata geedka soddon mas afartan mas konto waa la qaada boqolkiiba boqolnamay qaadahay marka unuwantaasi weliba suubyohayna si umado guud ahaanba hadba geeba meelo la roogay meeli shalay la roogay geedka ma jooga meeli geedka la roogna bara ma jooga saas darteed marka dadaalo badan aan galo hayna iyo ganacsatadan iyo naftiyaba aleele walaagi kii meel hiblaaye goob sanagdeena dadaalku magaalada fartii berjia inuuna baahidii wada geysino oo meelba ku jarta iyo rajeena dadaalkasaan gala doon marka ganacsatadana bani aadamkana inta badan dadka oo oo maamulka madaasaan baaryamanka walaay kana walme ka gobolale wali la kulaabay ni ganasta baqayna lambarbaqaanda kale ma wal kale wada usanagada marka taasna saaso wali sheegday in beesada hadba meel isan ka dhisahaytan jare maamulka wada hay-ad garab unku siina oo maamulka lanka magac dara oo maamulka dhisi intiisan xel ka haytan wali jaraha barnaamijka oo dangudaad leraw oo boqolkiiba toddobaatan iyo shan oo oo bulshada biyaasay jarta labaatan shanna oo toddobaatan shan d d g biyaasi labaatan shanna bulshada baydhabo biyaasi oo wadooyin badan weelku dhahalay alakasuubiya jarta oo dhowr wado oo tadiba kasta korta afka tuman ka hafado hal xafad oo liinkasuubina barnaamijkaasi oo dangudaad leeraw baydhabo tuman ka hafado hoolasalaku fuliyo oo boqolkiiba oo labaatan shan bulshada baydhabo ama ama hoolo oo maamulka biya jarta gudoomiye yeego nanisin dhatiraana daban warbaahintii eena magaalada roogna wali jartay wadadan dheer oo siba siba siya dhaanta lambiyey oo iski xiraasa saldhigga taraafikada ee magaalada baydhabo iyo saas oo kale dahabshiil maamulku wali ballan qaaday in mitir kumid ayo ka dara doonaan welina daban aan muuqina shacabkii hadalheen badan wadadaasi ku kooyti marka sadeelaka ero kore ee canshuurtii shacabka lagu qaaday way laka dhisahay wadooyin maadaama tilaabadii isin ballan qaadan biisin wadadii ka darwaaytano oo hay-adda walaagiyarkii dhistay hatan hafa fogeen runtii ilaahay balishay fule lambani aadame walna ku fulayan walna ku beer darawaan madaasay iyagoo ilaahay suurtageliintii isuskulata arrintii haytina hadda jartii waana wali rajaanaha ini oo oo maamulka weli processkii tijaro arimoogii wallayna ku qabado doona walaa inay la ballanqaado la suugtaba la ballanqaado madhiyaas marka taasiina armooje dibaa may la raaye wali una ku qabanay ama wali una kuwaalnayana ku arga doona hadii le anka dambeyntii baydhabo wali ka noola dad eedan fara badan qaardho waliba dad bogtaale eliinta baydhabe roogan wali inaska jarana dadka magaalada degan qaardho waliba minka suubsadeena dadka bogtaale baaliyo degan way kacalase dadka bogtaale dadka magaalada inti ku bahi meelas minka ka suubsaday oo kaararka qaadayaan in dadka magaalada dhatiye guryaal dabaqaan mise villa ku bahen yo meelo ka suubsadeen aan laku yaaba eh, anti balanna kaararka iyo qaadadahayn dadkii masaakiinta balan siina maamulkiin anti isku hooleen xillaha miin ee booqateen ha ogaatina xaqiiqda dhabte ee ka jarta dadkun bogtaalu laleeyey oo eleynta magaalada baydhabo tuban oo qaaryo ganacsato sada la sheegayo kumid ayin wali wahaa horta iyadaa mahadsantaa baydhabo iyo dalababa ku dhisan iidkaas daladoodna saddex boqol toddobaatan iyo shan kaam amalaayahaas diiwaangalan wajaarado iyo nayl iyo maamulka degmada baydhabo diiwaangalan antaasayanagan iyo heedood iyo haysadaan marka wali jartay bani aadamka waxyaaba badan reer baydhabo kumanaan kuwa ka nool baydhabo mayshal kasaw ee wali jara koray an kastoo dadka reer baydhabo oo qadiimiya oo asali e oo la kasaw wali waha ee dadka oo siyeedka sii daladood bani aadamna sii seeba meeli wallaan haka galaayaan oo oo maadaama kharash laan iyo oo meel jes ta oo oo fudud iyo wal haka galaaw laakiin bani aadamkan sacalaali sidii oo madasusu kaseeda kor ama walka kala salee dadaalshii kale marka tatoosay hata koor kaamam oo waydag imiinanahay hamiinsanay dada kuwayni jaraan laakiin hata hata koorlaan baydhow sar dheerka leh oo kaam horsulno hamiinuna ha aragnay kaamli ahaa dhooti aha leh hata koor ma arag
waa hagaag dhugunsudayaal kaas waliba ha ay godoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada baydhabo mudane aadan cali aadan carab oo qadka taleefanka idaacadda warsan si toosa idinku ku warmay mudane godoomiye eedan mahadsanta adi mudan walaalka insha allah
dukaanka qalabka dhismeeda guud new star
badidole ii miranin qubatay jilaal gobgobshay ii gaanjardismale wagogs lanqabaar mooge qarbad biyoshay haddu quluwad wadow qaldinya saxnya quminya waalinya may laka qiyaasay may laka qiyaasay may laka qiyaasay oshii may laka qiyaasay xaajiyow adii bahato inti dabeel koraada ii dubaysay injeede danseeha ka galay imboqohooto dibadda ee isku diiwaan gelin bohooto dibadda anama hayska diiwaan gelinay alaab dhisma doonga ahaa dabaqay iskorsaaro dig sii sidoo faday adag tala ma ii darshadaashay qalabka dhismeeda adweydiyaasa dukaanka qalabka dhismada guud ee new star tuuba qashin handhoobtay qeybtiya koowadna xamara yeebaaqa qufaafay safarqa harshay khatartis qatiyoodis qarash qiimih geli adoo qabo banoo macawiista qabto irabakiin qobana dukaanka qalabka dhismeeda ee guud new star tu ma seeto kan haqoboy kan haqoboy kan haqoboy kan haqoboy kaasa qoboy kaasa gobay kan haqoboy kaasa gobay ma taro jubnihii tafaariikh kifadaas ma qaadato walaalay gabaa
dhugunsidayaal sideetun iyo sideed dhibic lama aalada satarleedkii oo live streamka iyo weli si toosa niinku dhugunsidaytan walin baana ka guda jirnay qaybogii dhatay ee barnaamijka kulanka warsan maxkamada ciidanka iyo waliba xukuntay reg markaasiisu ka jara muwaadin soomaaliyeed oo haysada dhalashada ruushka dhowr fidhiyaha marti heerarka maxakamadeynta lamadan sarkaalo oo ka tirsan kooxda daa'ish hanasi oo ka howlgalaya soomaaliya maxad maxamuud cabdi abu yaasiin oo ah eedaysnaga koowaad iyo waliba langhaysda intii isku mashquulsanaya aas aasowka kooxda daa'ish hana si oo ka howlgala doono koonfurta iyo bartamo dalka soomaaliya gaashaanle sare xasan cali nuur shuute oo ah guddoomiyaga maxkamada derjada koowaad ee ciidanka qalabka sida iyo waliba akhriyay warbixinta xukunka oo markaasina ooyo ha ku saareen lamada hor jooga ee ka tirsanayay kooxda daa'ish hataba maruusa arrintaasi ku hadlaayay weliba hadaljiay ku mid tahay bismillaah maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa xukunka dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaasha kale ah kow mahad maxamuud cabdi abuuyaasiin ina nadiifo nuur xasan afartan iyo siddeed jir ah ku dhashay xamar labo maxamed daa'uud daahir warsame doctor raage ina xabiibo cali firin afartan iyo shan jir ah ku dhashay xamar kuwaas oo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey in ay ka tirsan yihiin kooxda daacish eedaysanaha koowaad mahad maxamuud cabdi abuyaasiin waxaa lagu eedeeyey inuu qaabilsanaa faafinta afkaarta kooxda daacish isagoo ka mid ahaa guddiga shuurada ee kooxda daacishka soomaaliya oo fadhigoodu yahay buuraha qandala ee gobolka bari sidoo kale waxaa lagu eedeeyey in uu qorshaynaya in koonfurta soomaaliya uu ka aas-aaso dagaalyahanno cusub oo la shaqeeya kooxda daacish iyadoo ciidamada amnigu ay ku soo qabteen qoraal uu u diray horjoogayaasha daacish ee shaam eedaysanaha labaad maxamed daa'uud daahir warsame doctor raage waxaa lagu eedeeyey inuu ahaa horjoogaha kooxda horjoogaha qaybta caafimaadka ee daacish sidoo kalena uu qaabilsanaa la xidhiiridda daacishta ku nool dalka dibaddiisa iyo qabashada lacagaha ay u soo diraan daacishta soomaaliya dooddeer kadib maxkamaddu markay aragtay qodobka koowaad xeerka ciidamada qalabka sida iyo qodobka xeerka ciqaabta soomaaliyeed markay dhegaysatay maxkamaddu qiraalka eedaysanayaasha ay ka hor caddeeyeen garsoorka oo ahaa in eedaysanaha koowaad mahad maxamuud cabdi abuyaasiin uu isagu ku qancay afkaarta kooxda daacish kadibna laba kun lix iyo tobankii uu tegay buuraha qandalla ee gobolka bari halkaas uu kula shaqeeyey daacishta soomaaliya isfahan waa soo kala dhex galay asaga iyo madaxda daacishta soomaaliya darteedna uu uga soo tegay gobolka bari kadibna uu qoraalka la hor keenay maxkamadda u diray horjoogayaasha daacish ee shaam halka eedaysanaha labaad maxamed daa'uud daahir doctor raage uu caddeeyey inuu ka tirsanaa kooxda daacish horjoogana ka ahaa qaybta caafimaadka maxkamaddu markay aragtay dembi muujinta iyo cadaymaha la hor keenay maxkamadda horteeda oo ay ka mid ahaayeen caddayn laga qoray markhaatiga qiraalka laga qoray labada eedaysane qoraalka uu eedaysanaha koowaad u qoray horjoogayaasha daacish eeee shaam iyo gungaarka baadhista uu sameeyey baaraha galdacwadeedka la xidhiiray labada eedaysane maxkamaddu markii ay dhegaysatay dooddii qareennada oo nuxurkeedu ahaa in eedaysanayaasha xabsiga laga sii daayo xuriyadoodana la siiyo maadaama ay ka tanaasuleen afkaartii daacish sannad ka hor haddana laga soo qabtay iyagoo jooga guryahooda sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysanayaal kow mahad maxamuud cabdi abuyaasiin labo maxamed daa'uud daahir doctor raage ay wada yihiin dembiilayaal galay dembiga lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay min shan iyo toban sano oo xabsi ciidan ah ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan wabilaahi towfiiq
adar baran may leedahay lugtahoogibiiday iimaankaa mayar baawarka hoog madhaa adar baraga keeridoose bareegman gobogo ay timay maasiba daraawalketa haa mala baawaran dhigoy firi me daraawal le ama may baawar daraawalnimadu waxan dhaladay may inde baawara kabarati imebadoo geli horta baawarka ana ana ana burburkii dhabto mise le baawaran weedaay ana waa shufeeraha ka bog jari bilowga waxa fuuli baabuur may ku wadaayo bulshooda ad oon halaagna naftaanan tahlukayna toos an baroy daraawalnimada beegsoy by drafing school birta kooyin eh babarada ahaa waa kii baryoba bagaasha korkorsiidi derbi burbureedi berkada awaylu kuhaanee barasho ma iska hadlaayo ma leh baabur bajeelo shufeerna maqaadoy ansiyaana ada oo etaaha kubati iskool weedaga ee by drafing
waa hagaag dhugunsidayaal weli waliba la dareertana barnaamijka kulanka warsan walibana siin la dareeryahay anigu maxamed aadan cabdulaahi maxamed soodaale farsamada hagartanka jarnana waliba inqaada dhigahaya saaxiibkayga maxamuuda cali d j gaabshaa walibana san leaha miinfail aalada satellite-ki oo live streamkiya si toosa inkula dareertan jima fayla hamiinfail iyo hawada siinkulana gudoomiyaal degma oo ha ku tabi deegaanadii iyo maamulaya qaar ku mida guddoomiyaalka degmooyinka gobolada jubbooyinka iyo waliba iyo hadeerena magaalada caasimadan eh beledka muqdisho waliban iyo ha ku tabana deegaanada iyo maamulaayeen sida hadalkii ondhike haddaba mas-uuliyiintaas iyo waliba la hadalena warbaahinta iyo ogona sheegay intii ha ku taben meelas dhibaato ciidanka kenya iyo ka hayan sida iyo hadal yoondhike wada joognaayo inteenii maamulada waan soo qaxnay xamar baan ku sugannahay marka aada iyo aad waa cambaaraynaynaa waanan ka xunnahay duqaymaha dowladda kenya ay ku hayso waddanka waa gaalo xun oo khurana oo xasad ah soo la garata maaha marka yacni maarata waan cambaaraynaynaa aada iyo aadna waan wax unahay howlahan ciidamadan afrikaanka waxay u yimaadeen howlgal howlgalkay u yimaadeen marka inay ku daraan xarumaha shacabku ay leeyihiin sida xarumaha isgaadhsiinta hormuud oo kale inay shacabka soomaaliyeed oo maanta oo kale oo dad masaakiin ama dad xoololey oo kale ee howlgalkooda ay la beegsadaan aad baan uga xunnaa
almuwera almuwera bakaarka alaafi dhismeeda almuwera
ibrow new idumiinku wargabo idoonteeda sifaday alaaqismiha maras weydiisiday ah ertoy maay bakaarka qalabka dhismeeda almuwiro maarinamey bombay dhowa daydhabakiyaala dhanteew ijeegu habaabaanigi jeeyin maay maytubelin maarinayso oo magaaji gagoran gudaha almuwira haa gudaha galaan haba maarigaas walaagi alaabhay adduunki haalintan maskasheenay adiina walilaahamara qalabkismuku doonade alasayti bakoe agluwa hadaa edebni doorkudoora itibaarni walyara hukumado fooluwaa almuwiira alaabta dhismeeda idiyeewu aboor min shay dudumuwa awoodin min shay gee
waa hagaag dhegeystayaal weliba hasedeerinay qodobkiinka dambe ooyey barnaamijka kulanka warsan maamulka gobolka banaadirna weliba ku hadlay mideeyowka ciidan ama howlgalada ammaanka beledka muqdisho shirkii toddobaad laga hay ee degmooyinka gobolka banaadir iyo waliba geeka laha ka bandhigay qorshe howleedka gobolka banaadir ee uusan ku qeyb qaadan doona barnaamijka ishilqaamowka kaasi oo dhowaan uusan ka dhawaaqi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo shirkun waliba shir guddoomiyayay doga beledka muqdisho waana ee guddoomiyaha gobolka banaadir mudane cabdiraxmaan cumar cusmaan injineer yiriisow walina laka go-aamiyey intii maalinta beri e laka fuli doono degmooyinka dharkeeley hodan iyo howlwadaad qeyb kumid eh ololaga ishilqaamowka kaasi oo shacabka iyo maamulkaba iyo iska kaalada doonaan bilicda mise weelala nadaafada iyo reedanagowka weelala beledka muqdisho sidaas oo kale maamulka gobolka banaadir iyo waliba ha dhowaayay mideeyowka howlgalada ammaanka caasimada iyo mas-uuliyadaas oo laka wareejiyi doona ciidanka booliska soomaaliyeed yeedona guddoomiyaalka tumun iyo toddobada degmo iyo hagbandhikan sidiiyo unka go-anta hoojiyowka wada shaqeeyowka iyo laweeldhada doonaan laamo ammaanka iyo dardargeliyowka doorka shacabkiyo ka leeyan sugowka ammaanka beledka muqdishow doga caasimada mudane cabdiraxmaan cumar cusmaan injineer yirisow oo ku warbi mas-uuliyiinta xeerka gobol iyo xeerka degmo shirkii madalle iskaaladowka soomaaliya ee uusa ku qiibgalay un ku qiibgalay brussels ee caasimada dalkaasi biljamka yaa usuuna faahfaahi qaar ku mid ah qorsho uusa markaasi ha ka bandhigi shirkaasa ee la xiriiri horumarka iyo baahiyaha bulshada gobolka banaadir beesha caalamka waliba eed handhowaayena guulo dhanka dowladnimada eh ee hata deerti soomaaliya yeer injineer yariisow oo la hadlaay waa hagaag dhugunsidayaal qodobkaas walibaan damboyay barnaamijkii kulanka warsan oo ookaas saari anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxmed socdaala dhiniga farsamadana waliba galan windiisi ahay saaxiibkayga maxamuud cali gaabshaa tamiinti barnaamijkan barnaamijkay dambe saaxiib yaal una reedunku kulmaan waliba sangleynaha miifayla walina mahadnaqay idicii kula qayb qaadatay barnaamijkan qaabeyoga iyo farsamadiisa walina sangleha sidiyo hamiifayl idii barnaamijkanan dhugeysanan waliba noo helo gorana barta internetkuna kalena warsan radio com